إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه فانها وصيه الله للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله والتقوى مفتاح الخير كله وسر السعادة في الدارين فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله إلهي نو نعميي ayaynu u mahadnaqaynaa ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa inaynu ka cabsanna ayaa ina saaran waxa ugu weyn ee qofka lagu baraarujiyaa waa allaha abuurtay ee uu caabudaayo inuu ka baqdo cabsidaa ilaahay waa miftaaxa iyo furaha guusha adduun iyo aakhiraba waata qofka ku sifoobaa uu jannada gelayo naartana ka badbaadayo qofku markuu yahay qof ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka cabsanaya wuxuu ilaalinayaa cibaadada cibaadada ayuu u degdegayaa uu ilaalinayaa isla markaana wanaajinaya qofku markuu ilaahay ka cabsanaayo aakhiradiisa ayuu u tudhanayaa oo wax kastoo uu isleeyahy aakhira ayuu dhibkuu keeni doonaa uu iska ilaalinayaa qofku marka uu ilaahay ka cabsanayo subxaanah xuquuqda saaran ayuu gudanayaa ayuu ka soo baxaya oo uu ugu horeeyo xaqa ilaahay subxaanah cibaadatullaahi waxdahu laa shariika lah ilaahay buu caabudayaa isagoo cibaadada u gaar yeelaya waayo towxiidka iyo cibaadada ilaahay keligii la caabudaa waa khasladda ugu weyn uguna horaysa alla ka cabsiga qofku markuu ilaahay ka cabsanaayo xuquuqdii kale ee saarayd oo uu ka mid yahay xaqa rasuulkeenna muxameda sala allahu calayhi wasalam oo uu ka mid yahay xaqa labada waalid oo uu ka mid yahay xuquuqda kale faraha badan ee qofka saaran ayuu gudanayaa si fiican u gudanayaa qofku markuu ilaahay ka cabsanaayo wuxuu aad iyo aad u ilaalinayaa waxa uu ku hadlaayo iyo waxa uu dadka la dhex ximanayo uu uga sheekaynaayo iyo mowqifka uu istaagaayo intaba wuu iska hubinayaa wax aakhiradiisa dhibaya ama ilaahay ka fogaanayo ka fogaynayana qofka ilaahay ka cabsanayaa ku dhiiran maayo sidaa awgeed baa walaalayaal mar hadday alla ka cabsiga ka mid tahay inuu qofku hadalkiisa iyo waxa uu leeyahay iska hubiyo oo uu iska ilaaliyo waxaynu maanta isku baraarujinaynaa biidni illaahi tacaala can amrin jaliil wa adabin cadiim adaba allahu biha cibaadah arrin aada iyo aada u weyn iyo adab ee aadaabta islaamiga ah ka mid ah oo ilaahay addoomihiisa faray adabtaasi waxay tahay altathabutu bialakhbaar wararka iyo waxyaabaha la sheegaayo in laga fiirsado oo la yska hubiyo ilaahay baa qur-aanka kariimkaa ku yidhi fii suurati alxujuraat yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu kuwa iimaanka lahow mar haddii ilaahay uu iima- dadka ahluliimaanka u dhawaaqo waxay raggii ragaha odhan jireen dhegta u raarici oo saani u dhegayso waayo ama khayr baa lagu faraya ama shar baa lagu diidaya dadka iimaanka ku sifaysanow hadduu qof faasiq ah oon lagu kalsoonayni war idinla yimaado fatabayanuu iska hubiya oo warkaasi ha la boodinee iska hubiya oo waxa weeyaan markaa mar haddii cidda ku warramaysaa faasiq daacada ilaahay ka baxay uu yahay oo aan lagu kalsoonaan karin ha qaadanina kaa warkiisa waxa ilaahay fii haadihi alaayati alkariima addoomihiisa uga digayaa wararka dadka faasiqiinta ah ee lagu kalsoonaani ay faafinayaan in la yska qaato sababtana ilaahay wuu sii caddeeyey an tusiibuu qowman bijahaalah fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin waxaa dhici karta warkaasi kaaga yimi cid aan lagu kalsoonayn haddaad iska qaadato inaad cid kula dul dhacdo ficil waxa weeye khatara oo cid aad ciqaabto ama aad kula dul dhacdo hadal waxa weeyaan markaa aan dee munaasib ku ahayn waxaa dhici karta waxaan sal iyo raad lahayn inaad dadka ku aflagaadayso inaad waxa weeyaan markaa ku xamato inaad ku dhibto aad ku waxyeelayso walaalayaal waxaa aayadda ahlulcilmigu ka daliishadeen oo kale qofka dadku waxa weeye waa saddex qof waa qofka fiqada ah ee lagu kalsoon yahay kaa warkiisa waa la qaadan karaa qofna waa qofka faasiqa ah ee lagu kalsoonayn kaana warkiisa la qaadan maayo cid looga qaateen ilaa ay ku warranto qof baa jira isagu xaalkiisa aan la garanahayn oo majhuul la yidhaahdo mayaa lagu kalsoon yahay mise laguma kalsoona kaa qudhiisa inaan warkiisa la qaadan ilaa cadaaladiisu ay caddaanayso oo xaalkiisa la hubinaayo ayaa ahlulcilmi fara badan ee aayaddan ka qaateen walaalayaal hadalkan aynu shubayno ee aynu ku hadlayno afar iyo labaatanka saacadood sidaa og tihiin waa wax laynaga qorayo wax lumayaana kuma jiro ilaahay baa yidhi subxaanah maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid qofku hadalba kuma dhawaaqo haddayse ku dhawaaqo waxaa ag jooga laba malagoo mid waliba uu ilaalinayo heeganna uu yahay wax allo waxa hadal qofku uu yidhaahdo waa la qoraya wa inna calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiin mar haddii xaalku sidaaba uu yahay waxa munaasibo ah oo qof kastoo inaga mida la gudboon inuu hadalkiisa waxa weeye iska miisaamo oo hadalkiisa uu ilaashado waayo arrin aad og tahay inuu ku dhibaayo diintaada uu dhibaayo dadnimadaadaba inaad ku dhiirata waa arrin aada iyo aada u adag ilaahayna subxaanah wuxuu inoo diidayaa waxaynaan war u hayn oo haddii layna yidhaahdo caddeeya aynaan caddayn karin oo aynaan xaqiijin karin inaynu raacraacno aynu ka warranno inu dhex qaadno walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula ha raacraacin waxaanad ogayn oonad cilmi u lahayn baa rabbi yidhi subxaanah ha ka hadlin ha dhex gelin waxaanad waxa weeye ogayn oonad cilmi u lahayn waayo xubnahan iyo laxaadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey ee uu kuugu nicmeeyey waa la isweydiinayaa ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula maqalka iyo aragga iyo qalbiga dhammaantood waa la isweydiinayaa ilaahay hortiisa ayaa lagala xisaabtamaya allihii nicmooyinkaa kugu galladaystay ayaa berrina kaala xisaabtamaya waxaad ku gashay iyo waxaad ku gudday iyo waxa aad ku qabatay walaalayaal waxa ka bulsho ahaan inagu badan oo laga yaabaa qof ka madhaniba inuu iska yaraado inaynu hadallada iska faafinno iyo sheekooyinka iyo wararka oo aynaan had iyo jeer waxa weeye iska hubin lalahaada iyo wararka waxa weeye suuqyada iska soo gala qofkuna haddii xaalkiisu sidaa noqdo oo wuxuu maqlaba uu sii sheego shaki kuma jira inuu been ku dhacaayo xadiidka abi hurayre muslim saxiixa ku wariyey wuxuu rasuulkeenna sharafta la yidhi sala allahu calayhi wasalam kafaa bilmar'i isma an yuxaddisa bikulli maa samic qofka waxaa dembiba ugu filan wax kastoo uu maqlay inuu kusii warramo isaguna wax kastoo uu maqlay inuu kusii warramo sababtu waxa weeyaan qofku waxa uu maqlayaa wada run maaha run iyo been labadaba waad maqlaysaa wax kastoo markaa ku soo gaadha haddaad isa sii dhaafiso shaki male waxyaabo badan oo sal iyo raad lahayn ayaa dadkii ku faafinaysa sidaasaad markaa kaga mid noqonaysaa kuwa beenaalayaasha ah qofkuna inuu beenaalo noqdo looma shardiyo inuu beenta u qastiyo oo asalkeedaba beenta waxaa la idhaahdaa alikhbaaru bikhilaafi alwaaqic sida xaqiiqadu ay tahay ee dhabtaa si aan ahayn in lagu warramo ayaa been la idhaahdaa markaa qofka isagoon waxba iska hubin waxaan waxba ka jirin ku warramay hadduu doono cid kaloon looga qaateen ahayna ka raseeye eh been buu sheegay waa beenaaleh ka u qastiye inuu been sheegu been faafiyaana waa beenaaleh beenaaluhuna waynu ognahay waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fog beentu waa sifo xun akhlaaq xumada oo dhan albaabka laga gala weeyaan calaamaadka munaafiqiintay ka mid tahay idaa xadatha kadab markuu warramaya been buu sheegaa uu ku warramaa sidaa awgeed walaalayaal waa inaynu runtana ku dadaallo wararkaa iyo waxyaabaha la faafinayana waa inaynu aad iyo aad isaga hubinno oo waxa weeyaan markaa aynu xaqiijinno wixii qofka wax danahoo gaar isaga aan ugu sugnayn ama faa'iide aan u lahayn inuu sii dabagalana marka horeba maaha oo wakhtigiisa qaaliga ah uu ku lumiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga cabsado ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo waxa weeyaan cabsidaa ilaahay ayaa ah arrinka qofka muslimkii uu ku badbaadi karo aynu iyada qabsanno allahuma ina nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa allahuma aatina fi dunyaa xasana wa fi alaakhirati xasana وقنا عذاب النار وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع ليوم المعاد أيها المسلمون اتقوا الله سبحانه حق تقواه walalayaal waxaa loo yaqaana beentu iyadoo sideedaba isaga dhib badan iyadoo qofka xumaanta ku hagto xumaantuna ay naarta ku hagto iyadoo calaamaadka munaafiqiinta ah haddana markay faafayso ee meelo fara badan ay gaadhana way kasii dembi xun tahay waxaynu ognahay maanta runta iyo beentaba wararka si fudud baa loo faafin karaa qofkii doonaya inuu khayr sheegaa si fudud fudud fudud ayuu meelo badan u gaadhsiin karaya qofkii doonaya inuu shar sheegaana ama been sheegaana si fudud fudud ayuu meelo badan u gaadhsiin karaya sidaa awgeed baa qofku waxa uu qoraayo iyo wuxuu bulshada la wadaagayo iyo wararka uu soo tabinaayo waa inuu aad iyo aada isaga hubiyo waa inuu aakhiradiisa u tudho maalinka xisaabta ayaa dambeeya maalin qof waliba wixii uu galay la weydiin doono ayaa dambeeya qofku waa inuu ilaahay ku cabsado ka cabsado oo uu taa ku xisaabtamo xadiidkii samura ibnu jundub ee bukhaariga ku yaalay rasuulkeenna sharaftali sala allahu calayhi wasalam abeen buu riyooday laba malag baa u yimi oo kaxeeyey waxyaabo fara badan baa la tusay waxyaabihii la tusay waxaa ka mid ahaa dad fara badan oo daarta la idhaha daarulbarzakh waa daarta u dhaxaysa adduunyada hadda aynu joogniyo aakhirada weyn ee qiyaamaha daartan u dhaxaysa ayaa daarulbarzakh laydhaah dadkii inaga horreeya weligoodba dhimanayay waa daarta ay ku sugan yihiin dad daartaa lagu cadaabayo oo fara badan oo kala duduwan baa rasuulkeenna la tusay sala allahu calayhi wasalam siday kolba mid u arkayeen arrin aada u argagax leh oo laga dido ayaa markii dambe waxay ku soo baxeen nin qadaadka u jiifa nin baa la dul taagan kelbad markaa maqasa oo wax kala goynaysa ninkaasi qofka labadiisaa dhinac ee wejiga dhinacba saddex meelood buu ka jeexayaa daloolkaa sanka ee dhinacaa intuu kaga qabto ayuu ilaa qadaadka ku jeexaya haddana daloolkaa afka ayuu ku qabanayaa ilaa qadaadkuu ku jeexayaa haddana dilaaca isha ayuu ku qabanayaa ilaa qadaadkuu ku jeexaya dhinacaa markuu dhammeeyo ayuu dhanka kale u wareegayaa dhankiina saddexdaa meelood buu kala goynayaa u jeexaya dhankaa dambe intuu wado ayaa xaggii hore soo bogsanayaa xaggii hore oo ka yimi u wareegayaa sidaasaa lagu wadayaa ilaa qiyaamaha rasuulku wuxuu yihi alayhi calayhi salaatu wasalaam subxaana allah maa haadaan waa maxay labadan arrinkoodu markaasay u fasireen labadii malag waxay u sheegeen inuu yahay alrajulu yaqduu min beyti fayakdabu lkadba fatabluqu laafaaq ninka sidaa loo dildilaacinayaa ee barzakha sidaa loogu ciqaabayaa waa ninkii intuu gurigiisa ka soo kallaho dabadeeta been sheegi jiray been buu samaynayaa beentaasina meelahaasay u kala faafaysaa jihooyinkay kala gaadhaysa sidanaa la lahaa iyo sidanaa la yidhi iyo halkanay maraysa iyo sidan kale ayay ahayd beentaasaa meelo badan gaadhaysa sidaasaa lagu samaynayaa ciqaabkiisu waa kaa weliba wakhtigaa hore waxaa dhici karaysay qofku inuu qof usii sheego oy sidaa ku faafto maantana isagoo qofku halkaa iska fadhiya ayuu ummad fara badan gaadhsiin karaya walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga cabsado ilaahay subxaanahu wa tacaala ha loo noqdo wararka ha la yska hubsado wax kastoo aynu maqlayna yaan la sii faafinin oo aan la isa sii dhaafinin wixii wanaagsan ee adduun iyo aakhiraba inanfacaya aynu ka hadallo aynu ku dadaallo had iyo jeer waxaynu iska nahay ummad huuhaada iyo kutireen kutireenka iyo wararkan la ysla dhex qaadaya iyo ishaacaad baa laydhaa waxyaabaha dad iska jecel baynu nahay shaydaankaana dadka in badan waxyaabaha ku dagayo inagu dagaya kaydka iyo dhagarta shaydaanka aynu ka feejignaana baaraka allahu fiikum ilaahayna subxaanahu wa tacaala yaynan ka fogaanin allahuma ina nasaluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa allahuma aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma ashfi mardaana wa marda almuslimiin allahuma ashfi mardaana wacaafi mubtalaana warxam mawtaana biraxmatika ya arxam araaximiin اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه